su-aasha taagan marka in badan siyaasiyiinta iyo cuqaasha iyo aqoon-yahanada iyo gabdhaha ay isweydiinayeen taas runtii waa su-aal runtii aada u ballaaran maamulka systemkan ugu talagalnay dhismihiisa iyo dastuurkiisa iyo hadafka laga lahaa iyo qorshihii loo sameeyey maamulkaasi ma fuliyey mise maya jawaabtu waa fudud tahay sidii loogu talagalay maamulkaas labada sano uu jiray uma shaqeeyo hadafkii laga lahaana ma gaarin maamulkaas waxay ahayd dhismihiisa markii baydhabo lagu dhisay caasimad kumeel gaar ah waxaa laga dhigay degmada banaan madaxweynaha waxaan u malaynaa degmadaas wuxuu booqday afar goor degmada dhan wuxuu booqday afar goor gobolka ugu resoursiga badan ugu dhaqaalaha badan dalkan waa gobolka shabeellada hoose mashruucyadii loogu talagalay iyo barnaamijyadii loogu talagalayna wuxuu ka dhaqaaqi waayey maamul